ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الوسط وفي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin walba marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa saddexilabaatanka bisha rabiicu thaani ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo sabtaya barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha yuhuudda ee beegsanaya muslimiinta reer khaza oo galay maalintii saddex boqol siddeetan iyo lixaad oo xiriira iyadoo hay dhaceen iska hor imaad ee dhex maray ciidanka yuhuudda iyo muqaawamada falastiiniyiinta maleeshiyaadka r s f oo gumaad wuxuushnimo ah ka geystay gobolka aljasiira ah ee bartamaha waddanka suudaan maamulka yuhuudda ah oo saakay waa berigii weerar dhanka cirka ah ku qaaday dowladda shiicada ah ee iiraan khasaare culus oo maamulka yuhuudda ka soo gaaray dagaalka uu kaga jiro lubnaan iyadoo weli duqaymuhu halkooda ay ka sii socdaan banaanbaxyo looga soo horjeedo gumaadka ah ee yuhuuddu ka wado marinka khaza ah oo maalintii shalay ka dhacay waddamo badan oo kuwa carabta ah dowladda islaamiga afghanistaan oo samaysay dhoolatus militari oo ay ku soo bandhigtay cuduud ciidan sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sidee bay shirkadda siisko uga gacan siisaa yuhuudda gumaadka ay ku hayso muslimiinta falastiin ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqaymaha yuhuudda ah ee beegsanaya muslimiinta reer khaza ayaa weli halkooda ka sii soconaya iyadoo hay dhaceen iska horimaad ee dhex maray ciidanka gumaystaha yuhuudda ah iyo kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan badar asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wada marinka khaza waxaan maanta oo sabti ah dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol siddeetan iyo lixaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqeymo afartan siddeeddii saac inu soo dhaafnay ka dhacay marinka khaza weeraro xukugallaaho iyo ciidamada yuhuudda ka geysteen daanta galbeed iyo iska horimaadyo ciidanka saayanada iyo kuwa muqaamadu ku dhex maray deegaano ka tirsan marinka goodonsan ee khaza haddabaan ku horreyna duqaymaha laba guri oo ku yaala deegaanka beitilaahi ee waqooyiga marinka khaza waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen duqaymo aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqaymahaasi ku shahiiday siday wararku sheegayaan wax ka badan shan iyo labaatan ruux oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale aad u fara badan deegaanka mushtaley ku yaala galbeedka magaalada khaza waxay ciidanka yuhuudasna ka geysteen duqayn aad u xoogan waxaana halkaasi ku shahiiday koo iyo toban ruux oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan weri ku sugan goobtaee duqayntu ka dhacday ayaa wuxuu soo warinayaa in qaar ka mida dadka dhaawacyada ay ku sugan yihiin xaalad dalis ah gargaarka bani aadamnimana uu yahay mid yar burbur baxsan ayaana ka dhashay duqinta dhagaxaanta iyo bira shubka hoostooda ayaana waxaa ku maqan dadaado fara badan oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa guryihii la beegsaday dadka deegaanka iyo kooxaha gurmadka ee iskaashanaya ayaana ku howlan badbaadinta dadkaasi goob isku imaatina ay ku sugnaayeen dad shacab ah islamarkaana ku tala deegaanka al-shaad iyo magaalada khaza duqayn ay ciidanka yuhuudda ka fuliyeen waxaa ku shahiiday sagaal ruux oo shacab riid ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale waxay soo warinayeen wariyaasha ku sugan khaza in ciidanka yuhuudda ee jaamacadda alqudus ee magaalada khaza ay ka fuliyeen duqayn aad u xoogan waxaana halkaasi ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah sidoo kale waxay ciidanka yuhuudda duqayn ka geysteen magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday dad fara badan shuhado tiro badan ayaa waxaa sidoo kale laga soo saaray guri ay horay ciidanka yuhuudda u duqeeyeen oo ku yaala isla magaalada rafax sida ay sheegayeen dad goobjoogayaal lah oo warbaahinta la hadlay deegaankan nazay ku yaala xerada jabaaliya ee waqooyiga jida ghaza ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn xoogan waxaana duqeyntaasi ku shahiday dad badan oo shacab rayd ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kulaadu fara badan ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa sidoo kale duqeeyey goobay degan yihiin dad shacaba oo ku yaala bartamaha xerada jabaaliya duqeynta cadowtooya ayaana waxaa ku shahiiday kuna dhaawacmay in ka badan boqol iyo konton qof oo shacab ah ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaana duqeyn la bartilmaameysaday kow iyo toban guri oo ku yaala agagarka xuja ee bartamaha xerada jabaaliya waqooyiga marinka ghaza dhanka kale kooxaha gurmadka degdega ayaa sheegay in gumaysta ay hore u burburiyeen gaadiidkan balaastay ay ka shaqeeya xerada jabaaliya goobaha la bartilmaamaysadana wax gurmad caafimaadda ma helin oo waxay u dhow yihiin oo ay laba kilomitiro keliya u jiraan isbitaalka kamaal cadwaan oo gumaystaha yuhuudda ay go'doomiyeen maamulka gumaystaha yuhuudda ayana si wada go'doominta iyo duqimo ay ku hayaan xerada jabaaliya in ka badan labaatan laba maalmood waxayna sidoo kale wadaan barakicin xoog leh oo ay ku hayaan dadka degan xerada jabaaliya wararkaynaga soo gaaraya khaza ayaa sidoo kale tilmaamaya in xaaladda gudaha isbitaalka kamaal cadwaan ay sii xumaanayso kadib markii ciidamada gumaystaha ay xoog ku galeen isbitaalka wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa xaqiijisay dhimashada laba carruur oo ku sugan qaybta daryeelka degdega ee isbitaalka kamaal cadwaan kadib markay istaageen matoorada isbitaalka isla markaana ay ciidanka yuhuuddu beegsadeen xarunta oksijiinka sidoo kale gumaystaha ayaa burburiyey ilaa i saddex gaari oo anbalaas ah iyo hal gaari oo ka mida gowa xamuulka qaada taasoo caqabad ku noqotay howlihii gargaarka iyo gaadiidkii isbitaalka waxaa kaloo ay burburiyeen ciidamada gumaystaha yuhuudda nidaamkii korontada ee ku shaqaynaya cadceeda waxayna arrintaani sii kordhisay dhibaatada ka jirta halkaasi wasaaradda caafimaadka ee qidaaca khaza ayaana sheegtay in ciidamada yuhuudda ee ku sugan isbitaalka kamaal cadwaan ay baadhitaanno ka sameeyeen qaybo ka mida isbitaalka iyagoona weerar rasaaseenna ka geystay gudaha isbitaalka taasoo dadka bukaanada iyo barakacyaasha kusii kordhisay argagaxa iyo walwalka waxay sheegtay wasaaradda in tirada guud ee dadku ku jira isbitaalka ay gaarayaan lix boqoloo qof oo isugu jira bukaanno dhaawacyo shaqaalaha caafimaadka iyo dad kaloo la socday iyadoo nuxustay in tirada bukaanada iyo kuwa hadda howlgalka ku dhaawacmay ay gaarayaan boqol iyo sagaashan ruux oo isugu jira dumar iyo carruur halka shaqaalaha caafimaadkana ay gaarayaan toddobaatan qof gelankii hore ee maalintii shalay oo jimco ahayd wasaaradda caafimaadka ayaa ku dhawaaqday in ciidamada yuhuudda ay xoog ku galeen isbitaalka kamaal cadwaan halkaasu ay ku jiraan boqolaal bukaana ah iyo howlwadeennada caafimaadka dhanka kale weerar xog ku gal lah ayuu ciidanka yuhuudda ku qaaday magaalada khaliiliya ee dhaca ciidhifka fog ee daanta galbeed waxayna halkaasi ka geysteen waxyeello kala duwan oo soo gaaray dadka shacabka ah subaxii hore ee maanta waxay ciidamada yuhuudda sidoo kale weerar ku qaadeen deegaanka kaaxal ee dhacaa waqooyi galbeed magaalada alkhaliil ee koonfurta daanta galbeed si la mid a alkhaliilna waxay halkaasi ka geysteen dhibaatooyin kala duwan oo ay kula kaceen dadka rayidka ah hay-adda bisha caasi falastiiniyiinta ayaa waxay sheegtay in gumaystaha yuhuudda ee bariga magaalada alqudus ka geysteen saacadii lasoo dhaafay wax ka badan siddeetan iyo afar xadgudub oo ay dadka shacabka ah ku dhibaateeyeen waxaana weeraradaas iyo xadgudubidda ay geysteen ciidanka yuhuudda ku shahiiday wax ka badan afar iyo toban ruux oo shacab ah halkay jiran kuwo kaloo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan sida ay ka dhawaajisay hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta deegaanka yacbad ee magaalada khaliiliya ee daanta galbeed ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen weeraro kala duwan oo ay ku qaadeen dadka shacabka ee deegaankaasi ku dhaqan weeraraday deegaankani ka geysteenna waxay iskugu jiraan kuwo burburinaya kuwo sidoo kale ku xirxireen dadka shacabka ah ayaan waxba galabsan warbaahinta halkaasi ku sugan ayaana waxay soo tabinaysaa in ciidamada yuhuudda dadka ay xidhan ay ka mid yihiin dumar aan waxba galabsan tacadii kala duwan ayayna ku marayaan xabsiyada dulmiga badan ee maamulka yuhuudda deegaanka yacda ee dhaca koonfurta magaalada khadiimiga ee alkhaliil ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ku qaadeen weerar iqtixaam ah iskoorimaadyo xoogan ayaa wuxuu sidoo kale ciidamada saynada yuhuudda iyo dhallinyaro hubaysan uu ku dhex maray magaalada naabolis ee dhaca waqooyiga daanta galbeed waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan iyagoona lagu qasbay inay dib ugu laabtaan halkii ay markii hore kasoo duulaan tageen geesta kale weerar khansi hamashiisha iyo dagaalyahanada muqaamadu ku beegsadeen askari ka tirsan ciidamada soo duulayaasha yuhuudda xilli uu ku sugnaa deegaanka zuwaan ee bariga xerada jabaaliya dagaalyahanada muqaamada ayaana xaqiijiyeen askariga uu goobta ku qurbaxay kadib markii lala helay shiishka laba gaari oo cagafcagafa ayay sidoo kale muqaamadu ku beegsadeen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan goor ay ku sugnaayeen agagaarka masjidka ashahiid camaada caaqil ee ku yaala isla bariga xerada jabaaliya khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jirayaana halkaasi ka dhashay ciidamada saynada yuhuudda ayaa waxay saacadii lasoo dhaafay qirteen in dagaallo xoogan oo ciidamadooda iyo kooxda wax iska caabiinta falastiiniyiinta ku dhex maray waqooyiga marinka khaze ay ku waayeen sargaal saray laba askar oo ka tirsan militariga saynada wasaaradda dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaana waxay faahfaahin dheeriya ka bixisay dagaalka ay ku dhinteen askartani waxay sheegteen xilli ciidankooda goodoon adag ay ku hayeen isbitaalka kamaal cadwaan oo waa goob ay ku sugan yihiin kumanaan barakacyaal ah bukaano iyo holwadeenno ay dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta beegsadeen gaari gaashaaman oo iskartani leeyihiin waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada cadowga ee la beegsaday gaariga ay dagaalyahanada alqasaam qarxiyeen ayaana waxay yuhuudu sheegtay inay lahaayeen guutada boqol sagaashan iyo lixaad oo ka mid ah guutooyinka ciidamada gumaystaha yuhuudda wuu diray waqooyiga khaza halkaasoo ay ka geysanayaan gumaadin dhal-aan ah oo uu guud ahaan caalamka la yaaban yahay xilliga ay weerarkan la kulmayeen askarta la beegsaday ayaana waxaa la warinayaa inay yahaayeen kuwa rawndo ku jiray weerarkaas ayaana waxay sheegatay yuhuud in looga dilay saddex ka mid ah ciidamadooda halka looga dhaawacay kuwo kale dhanka kale dagaalyahanada alqasaam ayaa waxay shaaca ka qaadeen in gelinkii dambe ee maalintii shalay ay beegsadeen gaari ciidan oo ay la socdeen xubno ka tirsan ciidamada saynada yuhuudda gaariga ayaana wuxuu ku socdaalayay xilligii la beegsanayey waddada khasaasiib ee xerada jabaaliya waxaana halkaas ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira halka uu burbur xoogan soo gaaray gaarigii la beegsaday isla bariga xerada jabaaliya dagaalyahanada muqaamadu waxay gantaal ku garaaceen ciidamada yuhuudda oo ku sugnaa xero ku taala khasaasiib ee jabaaliya waxaana halkaasi ka nashay khasaare kala duwan gaari cagaf cagaf ah islamarkaana ku socdaalayay waddada saka ee bariga xerada jabaaliya ayay sidoo kale dagaalyahanada wax iska caabiinta falastiiniyiinta ku beegsadeen gantaalka t b g-ga ee garabka laga gano sidoo kale waxay beegsadeen ciidamada muqaamada laba gaari waa kuwa ciidamada xambaara oo ay la socdeen askar badan oo ka tirsan yuhuudda weerarkan ayaana wuxuu si gaara uga dhacay deegaanka tallal hawa ee waqooyiga marinka khaza warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda wax ka yar afartan iyo siddeed saacadood looga khaarijiyey wax ka badan saddex iyo toban dagaalyahan oo iskugu jira askar iyo saraakiil kuwaasoo lagu dilay dagaalada ka soconaya marinka godoonsan ee khaza iyo sidoo kale koonfurta waddanka lubnaan war ka soo baxay wasaaradda maalintii shalay ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada looga dilay dagaalka khaza ay gaarayaan wax ka badan siddeed boqol iyo sagaashan askari oo ka kooban saraakiil iyo askar caadi ah waxaanay sidoo kale wasaaraddu sheegtay in askarta ku dhintay khaza ay yihiin kuwa ka yar daada labaatan iyo kow sano wargeyska iyo diicooda xaranood ee laga leeyahay dhulka maamulka yuhuuddu ka arrimeeyo ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in ciidamada ka dagaalamaya khaza tan iyo bilowgii dagaalka toddobadii bisha oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka ay gaarayaan wax ka badan shan kun iyo siddeetan iyo afar askari kuwaasoo ay ku jiraan toddoba boqol konton iyo siddeed askari oo haatan ku sugan dhaawacyo halis ah waxaanu intaa ku daray in haatan xaaladooda lala tacaalayo ciidamada ku soo waashay oo dhimarka ku soo beelay dagaalkan waxba la isku reeban ee ka howlacaya marinka khaza
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
waad mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir dowladda islaamiga ah ee afghanistan ayaa samaysay dhowrtus militari oo lagu soo bandhigayo awood ciidan بسم الله الرحمن الرحيم
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
muasasada warbaahineed alhijira oo hoos tagta wasaaradda warfaafinta ayay marada islaamiga ah ee afghanistan kana mid ah muasasaadka jihaadiga ah ee soo bandhiga aflaamaadka xiisaha badan ayaa baahisay filim cusuba dokumentariya tayadiisuna ay tahay full h d kaasoo lagu soo bandhigayo dhowlatus militari oo ay samaynayaan ciidamada kala duwan ee dowladda islaamiga ah isdaarkan dukumentariga ah ayaa la daawan karaa wax ka badan hal saac isagoona halkudhig looga dhigay yowmulfatx ama maalinta guusha qaybaha hore ee filimka ayaa soo sirdinaya xilligii gumaystaha maraykanka duulaanka gardarada kusoo galay dalka muslimka afghanistan sidoo kale waxa uu soo bandhigayaa camaliyaad nafurnimo oo ay fulinayaan dagaalyahano isugu jira garcas iyo garmada oo ka tirsan imaarada islaamiga ah kuwaasoo lagu dhiigbixiyay ciidamada maraykanka iyo askarta xukuumaddii burburtay oo hogaaminaya ashraf khani
مجاه تو هستی نگهبان قرآن نترسی زلوم ملامت گریها به فضل بزرگ خداوند رحمان در دلری لوی تاریخ می اسلامي امارت د مدبرانه قیادت او رون منهج ثمره هغه منهج چې ایمان توحید تقلید د سلف په نهج دینی تعلیم او تعلم wixii shakuhaysa shaashadda kilib welibana isrogaa markaan waxaad arkaysaa goob si weyn loo qurxiyey oo dhinac weliba laga taagay raayadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waana garoonka baagaram oo xilligii soo duuliyaasha gaashaanbuurta nato uu ahaa goob lagu dhibaateeyo dadka muslimiinta ah diyaaradaha dagaalka ee maraykankana ay kasoo haadi jireen sidoo kalena ahaa xabsi lagu jirdilo maxaabiista muslimiinta kuwaasoo xukuumadda washington kasoo afduubtay wadamada caalamka islaamka una gudbin jirtay xabsiga dhibaatada ku aanbaxay ee guantanamo bay dadka ku xirnaan jiray xabsiga bagaram intaysan imaarada la wareegin waxaa ka mid ah walaashiina caafiya sadiiqi alle gacanta dowladda maraykanka kasoo daaye garoonka bagaram waxaa goobjoog ah wufuud sare oo ka tirsan imaarada islaamiga ah afghanistan kuwaas oo soo xaadiray dhoolotuska military gaari nooca raaxada ah ayaa soo gaaraya garoonka kaas oo saaran ra-iisul wasaaraha dowladda islaamiga ah
افغانستان به اسلامی امارت ریاست الوزراء اقتصادی چارو پرستیان السلام علیکم و رحمت الله و wariyaal ka tirsan wasaaradda warfaafinta ayaa mid mid ugu soo dhoweynaya masraxa martidii kasoo qayb gashay dhoolotuska military dhiiru daran u welidunku au qadarman u awridunku اوس به ملي ترانه وړاندې کیږي او له دې سره هم مهاله به د یویشتو توپونو سلامي وړاندې کیږي ټول برخوال دې مطمئن اوسي یوازې د سلامي ډزې دي ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور
goobta ay fadhiyaan mas-uuliyiinta imaarada iyo martida kale waxaa si koox kooxa u soo maraya guutooyin ka tirsan ciidamada imaarada islaamiga ah ee afghanistan waxayna sitaan dareeska militariga oo kala midib ah hubka fudud iyo kan garbaha laga tuuro
ستا د هر مليان دا دی اوس د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت اړوند د اسلامي امارت پر اتک سره په اردو کې د ځوانو طلابو د جذب په مخه د حربي ښوونځي د طلابو لپاره د روزنې برنامې تر لاس لاندې ونیول شوې چې د لوج مخې ته تېرېدونکي ځوان طلاب د همدې ښوونځي زده کوونکي دي او په عالي مرال سره د لوج له مخې تېرېږي waxaana iyagana markooda soo gudbaya gaadiid raxanraxan ah oo noocyo kala duwan leh oo si deganaan ah oo aayar ay ka dheehan tahay martida hortooda ku maraya kuwaas oo ay ku jiraan gaadiid casri ah oo kuwa dagaalka oo aysan imaarada horay u soo bandhigayn waxaana saaran qoryaasha waaweyn ee wax gumaada iyo kuwa lidka diyaaradaha mootooyin gaadiidka cabdibilyaasha ah oo ay saaran yihiin ciidamo kumaandoos ah sidoo kale waxaa dhoolotuska militari qaybka ah gaadiidka amraamiska haamarka kaariyaasha iyo kuwa gaashaamana aysan xabadda karin oo dalka afghanistan uga carreen ciidamada maraykanka waxaa intaa dheer oo xusid mudan isdaarkana lagu daawanaya diyaarado badan oo kuwa qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helikobtarka kuwaasoo iyagana qayb ka ah dhoolotuska militari oo ay soo bandhigeen ciidamada imaarada islaamiga ee afghanistan ژوند د ترقی غواړي امارات ژوند د ترقی غواړي امارات واړه یو ګلان مونږ د یو ګلشن یې د هر افغان دل او روح تن ستا دفاع تجمن
dowladda islaamiga ah ee hogaamiyo amiirulmu'miniin sheekh mawlaabi hibatullah aquusanda oo ah amiirka guud ee imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa sannadihii tegay waxay samaynaysay kobaca dhanka militariga ah kadib markii dalka laga xoreeyey shisheeyaha iyo dowladdii dabadhilifka ahayd ay tabantaabinayeen dowladaha reer galbeedka imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa horey u sheegtay inaysan ka gorgortami doonin isku xukunka shareecada islaamka taasoo guud ahaan dalka afghanistan la isku xukumo
حیثي توپونه د ثقلا سهو له ډلې څخه ګڼل کېږي چې د متحرکو اهدافو او وسایطو
geeska kale maleeshiyaadka r s f ayaa gumaad u xushnimaha ka geystay gobolka aljaziira ah ee bartamaha suudaan kooxda dacmu sariic ee dagaalka kula jirta dowladda suudaan islamarkaana ay taageerto xukuumadda imaaraadka carabta ayaa xasuuqyo bahalnimaha ka geysatay waddanka suudaan ee dhaca qaaradda afrika tobanaan tuulo oo ku yaala gobolka aljaziira ee bartamaha suudaan waxayna halkaasi ka geysteen dil afduub kufsi wadajir ah oo ay kula kaceen dumarka muslimaadka ah iyo lacago madax furasho oo ay dadka ka qaadayaan ilaa iyo labaatan kiis oo kufsi ah ayaa la sheegay in dumarka ay kula kaceen maleeshiyaadka r s f waxaana intaas sii dheer dilka dad ka badan saddex boqol oo ruux sidoo kale waxaa jira barakiciin qasab ah oo ay ku sameynayeen maleeshiyaadka r s f dadka shacabka ah dadka ayaa waxay ka qaadayeen lacago madax furasho ah oo gaaraya kumanaan kun iyadoona qofkii ay ka qaadaan lacagta muuqaalo ka duubaya dadka ayaa waxay ka qaadayeen lacago madax furasho ah oo gaaraya kumanaan kun iyagoona muuqaal ka duubaya qofkii siyaa lacagta ay rabaan mid ka mid a dadka ay afduubeen ayay ka dalbadeen lacag gaaraysa kun dollar wuuna siiyey wayna sii daayeen qof kale oo ka mid a dadka ay afduubeen ayay ka dalbadeen lacag gaaraysa sagaal iyo toban kun oo dollarka maraykanka ah maleeshiyaadka r s f ayaa ciidamada suudaan kala wareegay magaalada tambool isla gobolkaasi waxayna halkaasi ku dileen saddex boqol isugu jira carruur iyo haween oo aan waxba galabsan dadka ku nool magaalada baahi awgeed ay bannaanka uga soo baxayeen kadib markii maleeshiyaadka ay go'doomiyeen maalmo xiriir ah maahan markii ugu horreysay oo maleeshiyaadka arxanka daran ee r s f ay gumaadaan dadka shacabka ee ku nool dalka suudaan kuwaasoo la kulmaya duqaymo iyo xasuuqyo wadareed ay kala kulmayaan maleeshiyaadka r s f iyo ciidamada dowladda suudaan geeska kale khasaare culus ayaa maamulka yahuudda ka soo gaaray dagaalada uu kaga jiro waddanka lubnaan iyadoona weli duqaymuhu ay halkooda kasii socdaan kayaanka sahyuuniga ah ayaa subaxnimadii hore ee saaka oo sabtiya weeraray magaalada dahraan ee caasimadda dalka iiraan weerarkan oo ahaa mid ay yahuudda uga jawaabaysay gantaalo ay dhowaan ku weerartay iiraan ayaa bartilmaameedkiisu ahaa saldhig ciidan oo ku yaala dalka iiraan sida lagu sheegay war ka soo baxay taliska ciidamada yahuudda gantaalada ayaa la rumaysan yahay in qaarkood ay ku dhaceen gudaha magaalada dahraan maadaama muuqaalo laga soo duubay magaalada lagu arkayo qiiqiyo uuro madow oo cirka isku shareeray yahuuddu waxay sheegtay in weerarkan ay u adeegsatay diyaarado daroonis ah kuwa dagaalka ah islamarkaana beegsatay dhammaan goobihii bartilmaameedku ahaa kadibna waxay sheegtay inay si nabad ah ku soo laabteen diyaaradaha sida ay warka u dhigtay xukuumadda shiicada ah iiraan oo dhankeeda ka hadashay weerarkan ayaa sheegtay inay ka hortagtay weerarka yahuudda ma jiraan ilaa iyo haatan wax khasaare ah oo laga soo tabiyey weerarkan waxayna wararkan helayna intaa ku darayaan in goobaha la beegsay ay si gaara u dhacaan galbeedka koonfurta magaalada dahraan weerarkan saaka ay ciidamada cirka ee yahuudda ay ku qaadeen magaalada dahraan ee caasimadda dalka iiraan ayaa ahaa mid ay horey usii sheegtay yahuudda mas-uul u hadlay aqalka cad ee dowladda maraykanka wuxuu sheegay haddii ay iiraan tallaabo kala qaadana uu maraykanka difaaci doono yahuudda dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa markii ugu horreysay sheegtay inaysan wax khasaaraha ka soo gaarin duqaymaha yahuudda laakiin goor dambe ay sheegtay in laba askari ay ku dhinteen ciidamada yahuudda ayaa tan iyo intii dagaalka dhanka lugta ay ku qaadeen waddanka lubnaan waxay kala kulmeen weeraro kala duwan oo khasaaro lagu gaarsiiya oo uga imaanaya ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah dagaaladan ay yahuudda ku waayeen saraakiil iyo askar muhiim ah iyagoona sidoo kale laga burburiyey gaadiid dagaal weerarada ay la kulmayeen ciidamada soo duuliyaasha yahuudda ayaa isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah iyadoona ay usii dheer tahay gantaalada iyo diyaaradahaan duuliyaha lahayn ee beegsanaya magaalooyinka ay xoogga ku haystaan ciidamada yahuudda war dhowaan ka soo baxay xisbiga shiiciga ah ee markii ugu horreysay waxay ku sheegeen inay yahuudda ku qaadeen ilaa iyo siddeed iyo afartan weerar oo ay la beegsadeen saldhigyo ciidan iyo qaar ka mid a magaalooyin dhaca waqooyiga dhulka falastiin ee ku hoos jira gumaysiga maamulka yahuudda weeraradan ayuu ururka shiiciga ah sheegay inay dhimasho iyo dhaawac ku gaarsiiyeen askarta yahuudda sidoo kalena ay ku burburiyeen lix iyo labaatan gaadiid oo kuwa gaashaaman ah maamulka yahuudda ayaa dhankiisa qirtay khasaaraha ka soo gaaray weeraradan si gaar ahna mid maalin keliya ay kala kulmeen gudaha lubnaan wuxuuna sheegay in weerarkaasi looga dilay toban askari loogana dhaawacay labaatan kale in firiiro ka dhasheen gantaalo laga soo tuuray lubnaan ay ka dambeeyeen ururka shiiciga ay ku dhinteen laba ruux halka ay jiraan dhaawacyo tobaneeyo kale ah oo ka dhashay duqeyn ka dhacday magaalo ka mid a kuwa ay xoogga ku haystaan ciidamada yahuudda sidoo kale duqeymaha ukayaanka sahyuuniga ka wada wadanka lubnaan ayaa halkooda weli kasii socda meelahay saacadihii lasoo dhaafay ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada bayruut ee caasimada wadanka lubnaan iyo magaalooyin kale oo dhaca koonfurta ugu dambeyntii banaanbaxyo looga soo horjeeda gumaadka yahuudda ka wada khaza ayaa maalintii shalay ka dhacay wadamo badan oo kuwa carabta ah dibadbaxyadana ay dhigayeen dadka muslimiinta ah ayaa maalintii shalay ruxay magaalooyin badan oo ka tirsan wadamada muslimiinta gaar ahaan kuwa carabeed waxaana lagu garab istaagayay walaalaheena muslimiinta reer falastiin iyadoona looga soo horjeeday gumaadka yahuudda ka wado marinka khaza banaanbaxyada ay waxay wateen boorar ay ku qoran yihiin halkudhigyo ay ku taageerayaan muslimiinta reer falastiin waxaana ka mid ah wadamada ay ka dhaceen dibadbaxyada tunis muritaaniya maqrib morocco urdun iyo yemen waddanka yemen oo kale kumanaan dad ah ayaa salaadii jimcaha kadib isugu soo baxay magaalooyinka sanca sacada iyo alxudayda iyagoona garab istaag u muujinaya muslimiinta reer khaza sidoo kale magaalada camaan ee caasimada u ah dalka hurdun ayaa ka dhacay dibadbax lagu taageerayo muslimiinta falastiin waxaana halkaas isugu soo baxay boqolaal qof oo muslimiin ah waxaana la mid ah wadamada kale sida maqrib tuunis morocco iyo muritaaniya kuwaasoo iyagana maalintii shalay ka dhaceen dibadbaxyo kuwan la mid ah dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaayo qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo haashim iyo qeybaha kaarsan barnaamijka dhacdooyinka dunida
قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan sidee bay shirkadda siisco uga gacan siisaa yuhuudda gumaadka ay ku hayso muslimiinta falastiin waxaana warbixinta soo jeedinaya muxsen xasan xaaji kooxda ka shaqaysa muqaatacada iyo cunaqabataynta dhaqaale ee maamulka yahuudda magaceedana loo soo gaabiya b d s ayaa ku dhawaaqday in la cunaqabateeyo saamiyada dhaqaalena lagala baxa shirkadda asalkeeda laga leeyahay maraykanka kana howlgasha dowlado badan oo dhaca daafaha kala duwan ee caalamka taasi oo lagu magacaaba siisko islamarkaana ka shaqaysa majaalka teknolojiyadeed sababa ku aadan taakulaynteeda iyo garab istaaggeeda kayaanka sahyuuniga ah iyo in ay ku taswiidisa had iyo goor agabka teknolojiyadda oo kayaanka dulmifalaha ah aasaasi u ah kooxda b d s ee horaantii ka hana qaaday filistiin iyo dalalka muslimiinta xilliganna noqotay koox caalami ah oo muqaawamo joogto ah kula jirta maamulka yahuudda ayaa maalintii talaadada ee isbuucii ina dhaafay soo saartay waraaqada dikumiinti ah oo ay daaha kaga ragtay xaqaa'iq tiro badan kuwaasi oo tooshka ku qabanayay taakulaynta teknolojiyadeed ee ay shirkadda siiskoo la garab taagan tahay kayaanka gumaystaha b d s ayaana baaritaankeedan waxa ay ku tidhi agabka teknolojiyadeed ee shirkadda siisko waxa ay maamulka yahuudda u suurageliyaan gumaadka ka dhanka ah laba milyan oo falastiiniyiin ah kuna sugan xayndaabka khaza iyadoona ay ciidanka yahuuddu adeegsanayaan shabakadda wada xidhiirka militari ee hormarsan dhanka kalena ay soo saarta shirkaddan ameerikaanka ah sidoo kale kooxda ayaa caddaysay in shirkadda siisko sharaakada ay kula jirta maamulka yahuudda iyo garab istaagga bilaashkah ee u muujinaysa ciidankiisa ay oga gol leedahay si ay u xoojisa maamulkan dulmifalaha ah ee uu horboodaya dhiiggacabka netanyahu iyadoona ku dadaalayso waa shirkadda siisko ee in yahuuddu ay u gacangelisa dhulka muslimiinta ee filistiin ciidankeedana ay ka saacido gumaadka uu ku hayo dadka marasta ah ee reer khaza arrintan ayaana sida ay sheegaysa kooxda b d s waxa ay shirkadda siisko ka dhigaysaa mid si xeel dheer kayaanka sahyuuniga ah ogala qayb qaadanayso gumaad wadareedka uu ka wada xayndaabka sida ku cad waraaqadaha dahfeedidda ah ee ay soo saareen kooxda b d s islamarkaana lagu daawacay websayte-ka kooxda shirkadda siisko ayaa xitaa ku tumatay waxa loogu yeera qawaaniinta dawliga ah ee ay samaysteen dowladaha galbeedka si ay ugu gumaystaan shucuubta caalamka iyadoona iska indha tirtay qaanuun ay soo saartay waxa loogu yeera maxkamadda dembiyada adduunka bishii julaay ee sanadkan kaasi oo sheegayey in yuhuuddu aysan shirkadaha dhaqaale wax garab istaag ah u muujin dhanka kalena aysan ku dhiirigelin gumaadkeeda hamajiga ah balse shirkadda Cisco ee Ameerikaanka ah ayaa tan iyo sanadkii labada kun sagaal iyo tobanka waxa ay maamulka Yahuuddu ka caawisay dhismaha boqol xarumood oo maraakiis u ah tiknoolajiyadda iyo arrimaha isgaarsiinta horumarsan kuwaasi oo toddoba xarumood oo ka mid ah ay yuhuuddu ka dhisatay deegaanada ay degan yihiin dadka reer falastiin dhanka kalena aanan ku xisaabsanayn dhulka ay yuhuuddu gumaysiga ku haysata kuwaasi oo shan ka mid ah ay yuhuuddu ka hergelisay daanta galbeed ee dhulka falastiin halka laba ka mid ahna ay ka samaysatay mandiqada jowlaan ee gumaysiga yuhuudda ku hoos jirta taqriirka ka soo baxay kooxda muqaatacada yuhuudda oo sii socda ayaa lagu sheegay in shirkadda siisko ee yuhuudda kala qayb qaadata falal gurnacan iyo heebsooc ka dhan ah dadka muslimiinta ah ee reer falastiin iyo nacaybka ka dhanka ah si guud islaamka sanadkii labada kun iyo sideeddii ayay shirkadan ganacsi ee siisko sida weynna oogu daaban maamulka yuhuudda waxa ay kayaanka sahyuuniga ah ku horkacaysay falal gumaysi ah oo lagu heebsoocayay dadka muslimiinta ah ee reer falastiin dhanka kalena ku sugnaa dhulkoodii ay iyagu xaqa u lahaayeen tallaabadan ayaana waxaa shirkadda siiska ku raacay shirkado kale oo ka mid ah kuwa ka howlgala majaalka tiknolojiyadda sida intel iyo microsoft iyagoona yuhuudiga ka shaqeeya shirkadahani uu bishii qaadanayay lacag gaaraysa afar kun oo dollarka maraykanka ah halka shaqaalaha falastiiniyiinta ah la siinayay lacag laba jeer ka hoosaysa midda aan soo sheegnay iyadoona ay sababtu tahay in uu falastiini yahay keliya shirkadda siisko ee ameerikaanka ah kana howlgasha majaalka tiknolojiyadda iyo isgaarsiinta ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah shuraakada ugu muhiimsan ee uu leeyahay ciidanka gumaysiga iyadoona ay shirkadani bishii noofembar ee sanadkii tegey ee labada kun labaatan iyo saddexda ay ciidanka yuhuudda u iibisay barnaamij lagu magacaabo webekis kaasi oo ah mid loo isticmaalo adeega isgaarsiinta ah ee ay adeegsadaan ciidamada xaayiin biino oo ah ku-xigeenka madaxa shirkadda siisko ayaa hadal uu dhowaan jeediyey islamarkaana ay soo xiganaysa kooxda b d s waxa uu ku qiray isgarabsiga shirkadooda kala dhexeeya ciidanka yuhuudda isagoona yidhi wada shaqaynta ka dhexaysa guutooyinka isgaarsiinta ee ciidanka yuhuudda iyo shirkadaha tiknolojiyadeed kuwooda oogu sarreeya gudaha israa'iil waa arrin muhiim ah oo kor u qaadaysa horumarinta agabka tiknolojiyadeed ee loogu shaqeeya amniga dowladda iyo garab istaag loo muujiya hay-adaha dowladeed ee arrintan mas-uulka ka ah marka aan arka muuqaalka sargaal ka tirsan ciidanka yuhuudda kuna labisan dareeska rasmiga ah dhanka kalena ag fadhiya mid ka mid ah farsamoyaqaanadeenna ayna iskala shaqaynayaan arrimaha isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda waa arrin dabiici ah weliba si aad u qoto dheer marka innagana loo fiiriyo balse waxaa laga yaabaa inay weli dadka qaar agtooda ka tahay wax buuq dhaliya ayuu leeyahay mas-uulkan ka tirsan shirkadda siisko laguna magacaabo xaayiin biino sidoo kale waxaa jira heshiisyo guun ah oo ay tan iyo sanadkii labada kun saddex iyo tobankii wada gaarayeen shirkaddan ameerikaanka ah iyo maamulka dulmifalaha ah ee yuhuudda kuwaasi oo la xidhiira iskaashiga labada dhinac ee agabka tiknolojiyadda iyo barnaamijyada isgaarsiineed sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka shirkadda siisko ayaa ciidanka gumaystaha ah ee yuhuudda waxa ay ugu deeqday agab isgaarsiineed oo qiimihiisa gaarayay boqol iyo konton milyan iyo in ay si bilaash ah ciidamada yuhuudda ah kala shaqayso howlahooda isgaarsiineed muddo shan sano ah oo ay furan tahay fursadda ah in lagu sii daro laba sano oo ka dambeeya marka ay dhammaato muddada rasmiga ah sanadkii labada kun toddobiyo tobankana shirkadda siisko ayaa agab tiknolojiyadeed iyo kuwo isgaarsiinba si taakuleen ah ugu iibisay ciidanka yuhuudda si uu u horumariyo isgaarsiintiisa caskari iyadoona sidoo kale taakuleen tiknolojiyadeed oo baaxad weyn sanadkaasi ku wareejisay wasaaradda dagaalka ee maamulka yuhuudda ah si ay u gaarto isku filnaan daakhili ah sanadkii labada kun saddex iyo labaatankana kadib hanaqaadkii howlgalka duufaanta al aqsa shirkadda siisko ayaa dardargelisay dacminteeda maamulka yuhuudda iyo si gaar ah ciidanka gumaysiga iyadoona ku wareejisay ciidanka yuhuudda nidaam isgaarsiineed oo ay ugu magac dartay israa'iil israising oo laga wado israa'iil kor ayay u istaagaysaa nidaamkan ayayna shaqadiisu tahay wada shaqayn xagga isgaarsiinta ah oo ka dhexaynaysa shirkadda siisko iyo ciidanka yuhuudda si ay shirkadani u dacmiso gumaadka yuhuudda ee ay ku qaaday xangdaabka ghaza sababo ku aadan tallaabooyinkan gurracan ee ay dhammaantood qaaday shirkadda siisko ee ka ganacsata majaalka tiknolojiyadda islamarkaana ay ku garab istaagtay maamulka yuhuudda si uu ugu sii madax adeega gaboodfallada uu ka geysanaya jiida ghaza iyo dhiigdaadinta dhallaanka iyo hooyada ee uu halkaasi ka wado ayna soo bandhigtay majmuucada b d s ee u taagan muqaatacada iyo cunaqabataynta shirkadaha taakuleeya maamulka yuhuudda waxa ay kooxda dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan daafaha kala duwan ee caalamka iyo qof waliba oo ka soo horjeeda dulmiga yuhuudda oogu baaqday in ay muqaataceeyaan shirkaddan islamarkaana ay kala baxaan saamiyada dhaqaale ee kaga jira si loo garab istaaga dadka madluumiyiinta ah ee reer falastiin ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkana mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله